magaalada silsili waxay leedahay kadib tilmaantii ugu dambeysay ay wadagaan xarumaha xakamaynta ee korortooga cudurada weji shareerka iyo wejida boolada qaxtoorka mar dambe lama baana dhismaha dhismayaasha magaalada hadii asid buuxda ugu tallaalay covid nineteen maskaarada ayaa weli lagu baahan yahay silsili gayway airport basaska transitka io silsili iyo xarunta gadgiidka ee martin luther king maskaarada ayaa weli laga dirangeliyey taas hilikadeedii magaalada marka kala fogeynta bulshada aysan macquul ahayn ganacsiyada shaqsiyeed waxay yeeleen karan shuruuda gooni ah waana muhiim inad raacdo tilmaamaha laga taliyay oo aada ixtiraamanta dadka kale la xiliyo tilmaamka adiga la xiriira waxda caafimaadka degmada suuland laga helo laba todoba sagaal lix hal hal sagaal ama www st suland district health org mas-uuliyaantu waxay dhaaheen wadada ku xiran dimaha waa inay qorsheen inay sii wadan raacida qaweyneynta hadda ee mas ee dhamka toddobaadkan brotolkiliiska wuxuu ku baqay weji xidashada in la xido inta laga guda jiro masajida iyo kala fogaanaasha bulshada dhexdhex ee la yaqaan pews ee laga baahan yahay qanqabilayaasha aan wada nooleyn brotolkelid baa hadda jira ayaa dhaqan galay intii laga jiray boom axadii dabaqyada maarso saraakiisha ayaa leh bishop r walker nicholas covid nteen task force iyo xafiiska ciibada ayaa dib ugu eegi doonaa tilmaamaha cusub ee c d c sida ugu dhaqsida badan